bsm illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اllahu tacaalى waid akada allahu miihaaqa الnabiyiina lama aataytkm min kitaabi waxikma uma jaءakum rasuulu muصadiq lima macakum latu'minuna bih latu'minuna bihi walatansurunah qala aaqrartum waأkhadtum clى dalikum isrii qaluu aqrarna qala fashhaduu waana macakum min الshaahidiin waxaan soo haynay tafsiru suurati ali cimraan aayadihii noo soo dambeeyey waxay ku saabsanaayeen taxriifka yahuudda iyo sida ay kitaabka alle ay beenta uga sheegayeen iyo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dacwadooda iyo waxa ay dadka ugu yeeraan oo ah in alle keliya la caabudo ee aanay ugu yeerin iyaga in la caabudo taasaan marka soo haynay halkan allah wuxuu uga hadlayaa ambiyada dhammaantood ambiyada dhammaantood ballan uu alla subxaanahu watacaalaa ka qaaday oo ay alla la galeen haddii ay nebiyullaahi maxamed soo gaaraan inay rumeeyaan una gargaaraan arrintaa iyadana waxay dhabarjab ku tahay ama ay radin ku tahay yahuudda iyo nasaarada labadaas qolaba sababtoo ah haddii ambiyadoodu nebiyullaahi maxamed inay taageeraan oy rumeeyaan hadday nolol kusoo gaaraan laga qaaday ballantaas oo ayna oggolaadeen iyaga maxay noqonayaan marka ilee matbuucoodii ciddii ay raacsanaayeen ayaa la yidhi haddii nebiyullaahi maxamed nolol uu kusoo gaaro ha raaco hana rumeeyo saasayna ambiyadu oggolaadeen iyagii oo atbaac ah oo iyagii markaa wax raacay iyagaa kusii owleysan inay ambiyadooda ku daydaan nebigana rumeeyaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi marka allah wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyada ballantoodii adkayd uu qaaday lamaa aataynaakum ballantaa waxay ahayd baa marka iyo faahfaahinteedii way lamaa ay ila ladii kii aataynaakum aan idinla nimid oon idin siinay min kitaabin xaal uu kitaab ahaaday wa xikmatin xikmad xaal ay uu ahaaday huma markaa dabadeed jaa-akum uu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun rumaynayo limaa kii macakum idinka maciina ahaaday latu'minunna lawallaahi latu'minunna waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi rasuulkaas walatansurunna waad u hiilinaysaan hu rasuulkaas waad u hiilinaysaan qaala wuxuu yidhi alle a aqrartum ma qirteen sidaas haddaad ambiyadii tihiin wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum kiinaas korkiisa isrii cahdii ballankaygii ma ku qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan qirnay qaala wuxuu alla yidhi fashhaduu markhaati kaca haddaba wa ana aniguna macakum idinka la jirkiina xaal aan ahay min ashaahidiina kuwa markhaati furayo yaan ahay oo arrintaa ka markhaati kacayo faman qofkii tawallaa jeesto bacda daalika kaagaas kadib fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu alfaasiquuna kuwa daacadii rabbi ka baxay waay ballantaasuu marka alla subxaanahu wa tacaala uu faahfaahinayaayo alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyada ballantooda dhowrta aayaddan marka dhowr meelood ayaa laga baxfiyaa tafsiirkeedana looga hadlaa meesha koowaad horta waa tarkiibkeeda oo lamaa aataynaakum min kitaabin wa xikmatintaas lamaa aataytukum ahe lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatintaas yaa waxaa laga bixiyaa tarkiibkeeda laga hadlaa awalan marka qiraa'adka toddobada ee mashhuurka ama tobankaba xamse iyo saddexda kale ee toddobada lagu dhammaystiro iyaga waxay akriyeen limaa aataytukum limaadana marka macnaheeda waa sheegi doonaa waxa ay noqonayso oo laamkii way hoos dhigeen laamu tacliilna waayo markaas liajli maa aataytukum ayb quraa'ada kalena waxay akriyeen lamaa aataytukum iyo lamaa aataynaakum naafic ayaa akriyey lamaa aataynaakum ayb marka lamaa aataytukumta marka hore aan ku wadno ilaa saddex afar wej ayaa ku jirta tarkiibka aayaddan tarkiib waa midkii aan marnay hadda maada in mawsuulo laga dhigo mubtadana ay noqoto laamka ka horeeyana laamu ibtida ou ahaado aataytukumna ay noqoto silatulmawsuul caa'idkana lasoo qadaro lamaa aataytukumuuhu caa'idku marka sidaas uu noqdo marka maadaan mubtadaha laga dhigay khabarkeedana latu'minunna bihi waayo latu'minunna bihi jumladaa dambaa khabar dhacayso waa sida ugu fiican waayo abulbaqaa alcukburi isaga min kitaabinta ayuu khabar uga dhigay warkaas laakiin culimo badan waa diideen ayb tafsiirkaas marka waa kan ugu sahlan waayo lamaadana bimacnaa laladii mubtada laga dhigo laamka laamu ibtida aladiidana mubtada noqoto latu'minunna jumladaasna khabar looga dhigo ayb tafsiir labaad maada shardiyuu ka dhigayaa oo markaa waxay noqonaysaa lamaa wixii aataytukum aan idinla imid oon idin siiyey min kitaabin xaal ou ahaaday kitaab wa xikmatin xaal ou ahaaday suma markaa dabadeed jaa-akum uu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun u rumaynayo limaa macakum idinka waxaad haysataan waxaa haddii uu idin yimaado yu'minuu way rumaynayaan ambiyada oo marka jawaabu shardiga maada haddaan shardiyo ka dhigno jawaabay rabtaa jawaabtuna waxay noqonaysaa muqadar yu'minuu baa la qadarayaa jumladan marka qasamku uu ku jiro macnaheedana taqdiirka laga bixinayaa ayb marka lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin wixii aan idinla imid oo sidaas ahaa yu'minuu rumayseen yacni waad rumaynaysaan saasoo kaley ka dhigan tahay tafsi marka tarkiib labaad sidaas waa maada shardiya in laga dhigo tafsiir kale isaga wuxuu leeyahay lamaadaani inayba ahayd lammaa oo la takfiifiyey ayb lammaa haddii la yidhaahdana maxay noqonay marka bimacna alxiin ayb haddaan idinla imaado macna saas oo kale iyay ahaanaysaa ayb adu dhowrkaas marka tarkiib ayaa ku jiraan limaa aatay limaa aataytukum haddii qiraa'adaas la akriyana macnuhu wuxuu noqonayaa wadkur xus id waqti akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyada ballankoodii uu qaaday limaa aataytukum liajli maa kii dartiis oo u qaaday aataytukum aan idinla imid oon idin siiyey oo min kitaabin iyo wa xikmatin ah marka limaada marka laamka tacliil buu iska noqonayaa marka liajli maa kii dartiis unbaa la dhahayaa maadana mawsuulay ahaanaysaa ayib marka hadda mubtadai khabar baabkiis iyo waa laga baxaya lianna laamuljar baaba soo galay meesha ayib aduu marka qiraa'adka tarkiibkoodu sidaas aataytukum iyo aataynaakumna waa iska mafhuum ayb qeyb marka intaas waay baxiga labaad ee aayadda ku jira waxay tahay dadkan ballanta laga qaaday yaa waaye yaa ballanta laga qaaday tafsiir wuxuu leeyahay ballanta waxaa laga qaaday ahlu kitaabka ambiyada maba ahane waaba ahlu kitaabka duuna alambiyaa maxaa yeeley ambiyada iyagaaba in loo nusreeyo u baahan oo gargaar u baahan iyagaa la rumeeyaa ee iyaga wax ma gargaarayaan oo waxba ma rumaynayaan buu leeyahay tafsiir marka waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina macnaha ambiyada dadkii loo dirayaa loo jeedaa yahuud iyo nasaaradii iyo sidaas tafsiirkaas mujaahid ayaa wato tafsiir ahaan sidaasuu marka isagu leeyahay ayb waxaana laga wariyaa riwaayo aad u daciif ah oo la leeyahay isagu uu leeyahaybo annabiyiinadan kaatibkii baa qoray maahane waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutulkitaabayba ahayduu leeyahay aayaddu taasna marka waa baatil mana ka ansixin isaga lianna masaaxiftii saxaabada cuhmaan min miihaaqa anabiyiina ku taallo ayb saxaabadana marka haddii kaatib qaldamay saxaabadoo dhan ma wada qaldamayaan ayb kitaabkii ibnu mascuud iyo ubay ibnu kacab bay ku taallayna sidaas marka qiraa'adaas bimacnaa tafsiir waa iska noqon kartaa laakiin qiraa'o la akriyo ma noqonayso ayib qowl sidaas uu leeyahay qowlka labaadna waxaa loo jeedaa miihaaqa anabiyiina ambiyada keliya ballantan lala galay tafsiirkaana ibnu cabbaasaa wato sida aayadda daahirkeedu yahayna sidaas waay laakiin haddii ambiyada keliya ballanta laga qaaday la dhaho faman tawallaa bacda dalika fa ulaa'ika hum ulfaasiquuna say noqonay marka ambiye ilaahay miyaa ballan ay galeen ka baxayaan a maya ishkaalkaasna waxaa lagu daweeyey ambiyada waxaa looga qaaday dadkoodana inay la qaadaan ballantaas faman tawallaadana dadkoodaa loo jeedaa ayb tafsiirka saddexaad waa alambiyaau wa umamuhum ambiyada iyo ummadahoodii yaa laga wadaa matbuuciintii oo nebiyadaa la sheegay ummadihiina taabic bay u noqonayaan aduu tafsiirkaas dambaad moodaa iyo midka ibnu cabbaas waa isku dhadhow yihiin kaasaa marka xoog badan ayb aayadda xadiidu munaasabaa jiro oo nebiga sal lla ly slam wuxuu arkay cumar bnu lkhadaab oo akrinayo akrinaayo warqad towreed iyo la waxyaabihiisii ay ku qornaayeen markaasuu nabigu sal ll ly slam uu yidhi amutahawikuuna ya bna alkhadaab waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila atibaacii idinka waxaad akrinaysaan warqad towreed iyo oo aan la ogeyn in la bedelay iyo kii la bedelay iyo kii kale miduu yahay baad akrinaysaane haddii nebigii lagu soo dejiyey oo muuse uu noolaan lahaa wax kale ma deeqi lahayn umana bannaanaa lahayn ilaa inuu aniga raaco maahan walidaalika nabiyullaahi ciisa markuu aakhiru zamanka soo aakhiru zamanka uu soo dego shareecadii nebiga unbuu wax ku xukumayaa ee sharci kale la imaan maayo nebiguu raacayaa aayaddaas marka aad bay munaasab ugu tahay aayadda waxaa kaley culummadu u daliishadaan masalo warkeedu iska batay oo khadir ma nool yahay mase ma noola arrintaa iyadana waxay farac ka noqonaysaa horta khadir nebi miya mase maaha sida xooga badan khadir waa nebi haddii nebi uu yahay nool yahayna waa la arki lahaa marka rasuulka ayuu u imaan lahaa ballantan ayuu markaa fulin lahaa oo wuu rumayn lahaa waana u gargaari lahaa oo beder iyo uxud iyo meelahaasaa lagu arki lahaa hadduu nool yahay lianna latu'minunna bihi walatansurunnahu baa u taallo mana la sheegin khadir oo nebigii u yimid oo jihaad la gelayo oo isagii dacwadii ku taageeraya lama arkin taa marka maxay ku tusaysaa inuu dhintay oo ilaa hadduu noolaan lahaa waa imaan lahaa nusuus kalena waa u daliishadaan oo aimada sidaas ku tagtay inuu qadir dhintayna bukhaari iyaaba ka midaba ayb ayb marka tafsiirka aayadda ku jira macaanidaasun baa ku jirto aayaddu waxaa kaley tilmaamaysaa imaamada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam imaamu lmursaliin inuu yahay lianna isaga ayaa mid kasta ballanaa laga qaadayay isaga inuu rumeeyo wadkur xus id waqti akhada allaahu alla ou qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaalka ballantoodii ou qaaday alle lamaa aataytukum laladii kii aataytukum aan idin siiyey marka hadalka waxaa ku jira iltifaat lianna miihaaqa annabiyiina gaa'ib waayo qeyb yaa looga qaa'ibnimaa looga hadlaa lamaa aataytukumna khitaab ayaa ku jiro usluub baa laga baxay usluub kalaa la galay iltifaat waayo marka lamaa aataytukum laladii kii aataytukum aan idinla imid oon idin siiyey min kitaabin xaalow kitaab ah yahay kaasi wa xikmatin xikmad xaal ay tahay suma markaa dabadeed jaa-akum uu idin yimid rasuulun rasuul uu idin yimaado rasuulka oo musadiqun u rumaynayo limaa macakum wixii maciinna ahaaday oo ad haysataan latu'minunna waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan rasuulkaas marka khabarkii waa kaas bihi rasuulka ayaad rumaynaysaan walatansurunna waad u hiilinaysaan oo u hiilinaysaan hu rasuulka qaala wuxuu yidhi alle a aqrartum ma qirteen wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum kii naas korkiisa isrii ay cahdii aniga ballankayga ma ku qaadeen al isru meeshaan waxaa laga wadaa alcahdu wa huwa mimaa yu'saru ay yushaddu wa yucqadu ballanta marka waxaa isri loogu magacaabay maxaa yeelay waa wax la adkeeyo oo aada loo gunto qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan qirnay qaala wuxuu yidhi alle fashhaduu markhaati kaca idinka markhaati noqda wa ana aniguna macakum idinka la jirkiinna min ashaahidiina kuwa markhaati kacayaan ka mid ahaaday faman tawallaa qofkii jeesto bacda daalika kaagaas kadib ballantaa adag kadib fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka tegayo ka baxay marka aayadda isku xirkeedu waxay noqonaysaa iyo calaaqadii aayadihii hore iyo ka dhexeeyey yahuud iyo nasaaro waxay beeniyeen risaalada nebiga sal alla ly slam inay caam tahay aayaddanna alla wuxuu ku qarirayaa risaaladii nebi moxamed inay caamba ahayd ayb marka dood doodii iyaga marka lagula jiray qeyb ka mid ah afa gayra diin illaahi yabquuna walahu aslama man fi samaawaati waalardi طawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun afa yabquuna ma dalbayaan waay ma dalbayaan gayra diin illaahi ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miyay raadinayaan walxaal iyadoo lahu lilaahi alla un oo u sugnaaday alla un keliya aslama uu u hoggaansamay man duul fi samaawaati ku sugan waalardi dhulka dhexdiisa ku sugan dawcan daa'ican xaal uu yahay mid adeecsan wa karhan kaarihan xaal uu yahay mid nacayo isagoo nacayo wa ilayhi ilallaahi alla un xaggiisa keliya unbaa yurjacuuna loo celinaya istifhaamka marka aayaddan ku jira waa istifhaam inkaari ah nimankan marka khadooda qaladkooda iyo jeedsiga ay jeedsadeen iyo ayuu alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayaayo alla wuxuu leeyahay afagayra diinillaahi afa yabquuna ma dalbayaan oo ma jerinayaan gayra diinillaahi ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miyay raadinayaan yacnii iyagaa raadiyey waana la inkirayaa warkoodaas oo waa lagu inkirayaa arrintaas diinkii alla keyrkii miyay goobayaan oy raadinayaan walahu walilaahi alla oo keliyana aslama uu isu dhiibay man axad fi samaawaati ku sugan waa malaa'igtii iyo waalardi dhulka ku sugan dawcan daa'ican waa masder markaa xaalo laga laqbaynayo daa'ican isagoo adeecsan oon la qasbin wa karhan wa kaarihan xaal uu yahay isagoo nacayo marka dawcantii waa la gartay oo malaa'igta alla waxay u caabudayaan iyagoo adeecsan oo ikhla ikhlaas bay alla ku caabudayaan wa karhantaan marka qof isagoo dhibsanayo oo nacayo sidee buu ilaahay u caabudayaa haddana sidee buu alla ugu hoggaansamayaa dhowr tafsiiraa ku jirta marka meeshaas yacni wakarhantaas iyay ka baxee tafsiiradan soo socdo kan koowaad waxa uu yahay islaamka la sheegayo oo aayaddu ay tilmaantay waa iqraaruhu biana allaha khaaliquhu wa rabbuhu wain ashraka macahu fi lcibaadati gayrahu yacni waxaa laga wadaa ninkan gaalka ee ilaahay inuu caabudo diiday isagoo dhibsanayana alle u hoggaansan yacni dhinaca uu alle uga hoggaansan yahay waxay tahay abuurista iyo rabbinimada yaa ku abuuray haddii la yidhaaha allah ee abuuray dhulka iyo cirka yaa abuuray allah abuuray haddana cibaadada markay timaado ma caabudayo alle oo ilaahay keyrkii buu caabudayaa tafsiirkani marka wuxuu leeyahay wa karhan wa kaarihan isagoo alla nacayo u hoggaansan yahay sidee ugu hoggaansan yahay khaaliqnimadiibuu u qirsan yahay abuurka iyo inuu isaga wax maamulayo u qirsan yahay shan shay bay ka markhaati kici jireen iyagoon la qasbin kufaaru maka qul man yarzuqukum min aلsamaaءi walardi am man yamliku اsamca walabsaara waman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun suurat lmuuminuun sidoo kale rabbinimada alle dhul iyo cir inuu isaga abuuray wax walba isaga inuu maamulayo ku tasarufayo kulli waa oggolaayeen marka islaamkoodu kaas wain ashrakuu fi lcibaadati dad badan baan marka fahamsanaynba macnahaas oo wuxuu u malaynayaa islaamnimada dhabtaaba inay tahay iyo badbaadada rasmiga iyo cibaadaduba in ay tahay in ilaahay la aqoonsado bis oo ma oga dad badan oo ilaahay yaqaanaan haddana inay gaalo yihiin yani aqoonta oo la waayaa keliya maahan gaalnimadu ilaahay oon la aqoonin gaalnimo waa tahay laakiin gaalnimadu kuma koobna intaas taas marka waa in la fahmo oo ruuxii isagoo alle cilmi u leh buu haddana dhinac maraya oo ibliis baaba ka mid ah ibliis rabbi waa yaqaanay soo maha qaala fa bicizatika la uguyanahum ajmaciin cizadii rabbi buu ku dhaaranaya haddana gaal ka gaalsan ma jiro ibliis dad badan oo marka wax akriyaa meeshaasi marka yaad uga hoos baxsan tahay oo markii rubuubiye iyo uluuhiya la kala farqinayaa la dhahaba waxaad moodaa marka waa soo kacaya oo waxay leeyihiin gaaladii baa iimaan loo sugay gaaladii baa iimaan loo sugayaa gaalada marka iimaanka loo sugay iimaan munji-a ma aha waa iimaan oo munji-a ma aha wmaa yuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuuna waa u tegaynaa wixii tafsiir laga yimi insha allah tafsiirkaas marka mujaahid iyo abulcaaliya wataan tafsiirka labaadna waxa uu yahay islaamu lkaarihi qofka yacni nacayo islaamnimadiisu waxay tahay ballantii uu qiray ee lala galay tiyaa lastu birabbikum ayb ballan baa lala galay markaas waa oggolaaday taas waay marka haddana marka cibaadadii waa ka tegaya ibnu cabbaas baa tafsiirkaas isagana wato tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay sujuudu dillihi hooskiisii baa sujuudaya ayb suuratu naxli baan ugu tegaynaa walilaahi yasjudu maa fi samaawaati wamaa fi lardi min daabbatin aayaddaa marka iyo aad meelahaasaa marka ayaan ugu tegaynaa inay markaa shay kasta harkiisu inuu sujuudo ayb awalam yarow ilaa maa khalaqa allahu min shayin yatafayaأu dilaaluhu can اlyamiini wالshamaa'ili sujada lilahi wahum daakhiluun aayaddaasaa tilmaamaysa tafsiir marka labaadna sidaas weeyaan mujaahid baa tafsiirkaasna wato qasabku marka waxay tahay hooskiisi ayaa sujuudaya ama yacni isagoo nacayo ayaa haddana marka hooskiisa uu sujuudayaa ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay islaamu man aslama min annaasi karhan xadaran min asayf dad baa islaamaya waay waxay ku islaamayaan seefay ka baqayaan islaamkoodii marka waa qasab cabsi ayaa ku dheehan waa taasoo kale marka xasanulbasri baa isagana tafsiirkaasna wato ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay marka uu mowdka iyo calaamadiisii arko waa rumaynayaa laakiin maa maraan la aqbalaynin aduu tafaasiirtaas baa ku jirta wa karhantaas wa ilayhi ilallaahi alla xaggiisa unbaana yurjacuuna loo celinayaa qul aamanaa biاllahi wma unzila calayna wma unzila calى ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquub qul waxaad tidhaahdaa aamanaa billaahi allaan rumaynay wamaa ayaan rumaynay unsila la dejiyey calaynaa annaga korkeena dadkii miyaa marka lagu soo dejiyey kitaabka mase nebi moxamedaa lagu soo dejiyey nebi moxamedaa lagu soo dejiyey haddana wamaa unzila calaynaa bay dhahayaan ibnu catiya wuxuu yidhi inzaalun calaa nabiyi lummati inzaalun calayha haddii nebiga lagu soo dejiyey ummaddiina waa lagu soo dejiyey saasay ka dhigan tahay qul waxaa tira aamanaa billaahi allaan rumaynay wamaa ayaan rumaynay unsila la dejiyey calaynaa annaga korkeenna lagu soo dejiyey iyo wamaa ayaan rumaynay kii unsila la dejiyey calaa ibraahiima ibraahiim korkiis wa ismaaciila ismaaciil korkiisa lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq lagu soo dejiyey wa yacquuba yacquub lagu soo dejiyey walasbaati yacquub farcankiisii lagu soo dejiyey owlaaddiisii iyo wamaa ayaan rumaynaynaa kii uutiya la siiyey muusa muuse wa ciisaa ciise la siiyey wannabiyuuna nebiyadii la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey ama min rabbihim xagga rabbigood xaal ou ka ahaaday kaasi laa nufariqu ma kala geynayno beyna axadin koox oo minhum ambiyada ka mida kala geyn mayno intaan qaar rumayno qaarna beenino sidaa ma yeelayno wa naxnu anaguna muslimuuna kuwo hoggaansan baa nahay lahu lilaahi alla u hoggaansan meeshanna marka hadda islaamka wanaagiisa waayo sidan diin sidaan dhahaysaa ma jirto ilaa diinta islaamka maaha oo muslimiintii waxay awoodayaan inay yidhaahdaan waxaan rumaysannahay kitaab kasta oo alla soo dejiyey nebi kasta oo alla soo diray ciise waa rumaysannahay muuse waa rumaysannahay ambiyadii iyaga ka horreeyey waa rumaysannahay kutubtii lagu soo dejiyey waa rumaysannahay cid aan muslimiinta ahaynoo sidaa dhahaysaa ma jirto waxayna ku tusaysaa islaamnimadu inay tahay bayna alifraadi waltafriid yahuudi ciise ciise ma rumaysna yahuudigu nasraaniguna nebi moxamed ma rumaysna salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi muslimiintiina dhammaan waa wada rumaysan yihiin ambiyada marka islaamka wanaaggiisa iyo cadaaladiisuu ku tusayaa ayb qoladan marka qalloocoodiina waa ka tageen kuwan qalloocoodiina waa ka tageen istiqaamadii bay qaateen ayb aayaddan marka iyadoo kalena suuratu lbaqaraan kusoo marnay quluu aamanaa billaahi markaas muuminiintaa la yidhi sidaa dhaha halkanna marka nebigii baa la leeyahay qul aamanaa billaahi wamaa unzila calayna iimaanka marka aan kutubtaan rumaynayno iyo qur-aanka iimaanka aan rumaynayno sidee isu calaaqada ka dhexaysaa maxay tahay marka iimaanka aan rumaynayno kutubtii hore alla soo dejiyey waa iimaan mujmal ah towreediina waa la soo dejiyey injiiliina waa la soo dejiyey kalaam alle inay ahayd si duduubaan u rumaynayna qur-aanka laakiin muxuu dheer yahay qur-aanka waxaan rumaynaynaa isagiina waa la soo dejiyey koo haddana inaan isaga raacnaa inay waajib nagu tahay baan rumaynaynaa kutubtaas kale laakiin inaan raacno waajib naguma aha ayb aliimaanu bilambiyaai iyo aliimaanu binabiyinana sidoo kale waayo ambiyada kale inay rusul alle ahaayeen waxii alle u soo dejiyey yaan rumaynaynaa laakiin cidda ay waajib nagu tahay inaan sida uu noola yimid alle ugu caabudno waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama isagu marka wuxuu leeyahay iimaan oo markaas yacnii aan mujmal ahayn oo yacni aada u kala dhigdhigan oo mufasal ah ayb marka allah wuxuu leeyahay qul dheh aamanaa billaahi allaan rumaynay iyo wamaa ay ladii kii baan rumaynay unsila la dejiyey calaynaa annaga korkeenna lagu dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey calaa ibraahiima ibraahim korkiis wa ismaaciila ismaaciil korkiis lagu dejiyey wa isxaaqa isxaaq korkiisa wa yacquuba yacquub lagu dejiyey korkiisa iyo walasbaati wamaa iyo kii uutiya la siiyey muusa baan rumaynaynaa iimaan mujmala waa towreed wa ciisaa ciise kii la siiyaan rumaynaynaa iimaan mujmala waa injiil wannabiyuuna nebiyadii kii la siiyaan rumaynaynaa min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey ama xagga rabbigood xaalow ka ahaaday laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin koox axadin ay fariiqin a laga wada oo minhum iyaga yacni ka mid ah ma kala geynayna maxaan lagu kala geynaynin biliimaani aliimaanu bilbacdi qaar in la rumeeyo wakufru walkufru bilbacdi taasaan la ogolayn ma samaynayna taas annaga ayb iimaankii ku kala geyn mayno wa naxnu anaguna muslimuuna kuwa hoggaansan baan nahay lahu lilaahi alla keliya u hoggaansan waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waman qofkii yabtagi doono hayra alislaami islaam keyrkiis ka doono diinan diin ahaan markaa u raadiyo oo u doono falan yuqbala la aqbali maayo minhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo wa huwa isagu kaasi fil aakhirati aakhirada dhexdeeda khaasirun mid khasaaray waaye min alkhaasiriina ka mid ah aayaddanna waxay tilmaamaysaa qofkii islaamkaas lasoo qeexay diin aan ahayn baan alle ugu dhowaanayaa yidhaahdo laga aqbali maayo waman qofkii yabtagi doono hayra alislaami islaamka wax aan ahayn diinan min jihati diinin u doono marka diinan waa tamyiiz hayradaasayna fasiraysaa yacni islaamka hayrkiis muxuu ka rabaana diin ahaanuu u rabaa diinna maxaa la yidhaahdaa wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado ayb marka qofkii islaamkaas mabda aan ahayn ka dhigto wax la adeeco oo lagu noolaado ka dhigto qofkaas sida laga aqbali maayo alle looguma dhowaado waxyaabahaas ayb dad badan baa marka jiro zamankan yacnii waxay la timid mashaakilaadka zamankan jira waxaa ka mid a dad iyagu aaminsan waxa la yidhaha adyaanta in la mideeyo waxdatul adyaan oo iyagu waxay leeyihiin nin kastaa diintuu rabo ilaahay ha ku caabudo dadku ayagu hadday isnabadgeliyaan nin kastaana diintiisii ka run sheego aakhira jannaduu ku gelayaa bay leeyihiin oo sidii la rabaa ilaahay loo caabudi karaa arrintuna sidaas maahan ilaahay sidii la raba looma caabudi karo sidii uu nebi moxamed la yimid unbaa alla loo caabudayaa bis ayb wixii dariiqaas aan ahayn waa iska dariiqaan sax ahayn ayb man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ibnu kathiir xadiidkaas buu meeshan ku qoray aayaddan hoosteeda waxaan kale marka yahuudigu muuseu rumaysan yahay nasraanigu ciisou rumaysan yahay muslimiinta nebi moxamed ay rumaysan yihiin dhammaanna dad isjecelay ahaayeen ambiyadaas khalaas marka qolo walba diinteedu waa toosan tahay waa walaalaa lagu yahay diimahaas kala duwan waxyaabahaas marka waa caqiida aad inxiraaf badan oo ugu jiro meelo badanna hadda markaas markii horena waxay ku bilaabatay xiwaar aladyaan wax la yidhaaha le hala sheekaysto halla sheekaystadu maahan marka qoladan baa marka dacwadii la gaarsiinayo baatil inay ku jiraan baa loo sheegayaa sida qur-aanku uu ka hadlayo maahan sidaasna marka ha laysu tanaasulo oo nin walbaa wax ka tag tago oo yaan laysku dhiiranaanin oo laysdhihin kaafir iyo qofkaani waa gaal iyo yaan laysdhihin hadda lafteeda marka kelmaddaas waxaad mooddaa in aada looga leexleexanayo muslimiintii la leeyahay kaafirkan la isticmaalaya hala dhaafo oo dadkaan muslimiinta ahayn hala dhaho kaafirku marka isaga magacaani yaa bixiyey muxuuse yahay kaafirku waa magac yacni sharci ah sharciguu ku yimid kaafir carabtu waxay u taqaanay wax kale laakiin macnahan qur-aanku ugu soo arooray sunnada ugu soo arooray waa magac sharci ah sharcigaa la yimid macnaha marka sharcigaa lagama tegi karo qofkii marka sharcigu uu kaafir ka dhigay waa kaafir qofkii arrintaa ay u caddaatana inuu sidaas u aaminsanaadaan la rabaa ayb laakiin haddii la yidhaha horta ereygan kaafir munaafiq iyo yacni mushrik macaanidaas asmaa'daas axkaamtu ka dhalanayso iyada dhammaanteed ha laga tagana waa ifraad ee tafriid baan ujeedaa weeyaan haddii iyaga inta si qalloocan loo isticmaalo qofaan gaal ahayn gaalnimada la saaro midaan munaafiq ahayn la saaro midaan mushrig ahayn waa mushrig la yidhaah saariddaasaa qaldan laakiin mushrigu iyo munaafiqu iyo kaafirku iyo muuminka iyo waa kalimaad isdilaaxiyo sharci ah marka mar walba dhibaato markay timaado guluwi markuu yimaado ha la daaweeyey marka la yidhaha guluwi kalea lagu daaweeyaa sida badan marka waa in la iska ilaaliyo ayb marka alla wuxuu leeyahay waman qofkii yabtagi doono hayra alislaami islaamka kayrkiis diinan min jihati diinin u doono falan yuqbala la aqbali maayo minhu xaggiisa laga aqbali maayo wa huwa isagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu ka mid ahaaday oo aakhiradii markaa yacni qofkaasi waa khasaaraya kayfa yahdi llaahu qowma kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana rasuula xaq wa jaaءahum اlbayinaat wallahu laa yahdi lqowma alظaalimiin kayfa waa yaabee sidee baa yahdillaahu alle u hanuuninayaa qowman qolo qolada oo kafaruu kufriyeen bacda iimaanihim iimaankoodii ka gadaale wa shahiduu qireen anna rasuula rasuulku xaqun inuu yahay qireen wa jaa-ahum ugu yimid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaana ay u imaadeen wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay aayaddan marka waxaa laga hadlaa sababu nusuulkeeda marka hore ibnu jariir wuxuu wariyey bisanadihi ila bni cabbaas kaana rajulun min alansaari aslama nin ansaarta ka mida ayaa islaamay uma irtadda dabadeed waa ridoobay wa laxiqa bishirki mushrikiintiibuu haleelay uma nadima waa shallaayey faarsala ilaa qowmihi dadkiisa u soo cid diray ansaluu lii rasuulallaahi rasuulka alle ii weydiiye hal lii min towbatin towba ma leeyahay fa nasalad aayaddan baa soo degtay marka ila ladii ilaa laga gaaro ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu fa ina allaha gafuurun raxiim ilaa ay aayaddaa marka ka timid marka aayadahan saddexda ah sababu nusuulkoodu macnahaas weeyaan waa sidaas meeshaas marka waa baxdi baxdi kale aayadda ishkaalaa ku jiro ishkaalkuna wuxuu ka imaanayaa washahiduu ana rasuula xaqun hadday gaaloobeen rasuulkii inuu xaq yahayna ay qireen kadib ee gaalnimadu maxay tahay marka meeshaas marka ishkaal baa imaanaya ishkaalkaas marka ibnu catiya almuxarar lwajiizka wuxuu yidhi almacnaa mafhuumun macnaha waa iska mafhuum waxayna tahay ana ashahaadata qabla alkufri shahaadadan ay dhaha rasuulka xaqnimadiisa ay qirayaan kufrigooda waa ka horreysay yacnii qoom rasuulka xaqnimadiisii qiray oo islaamay oo kadib gaaloobay waay dadka la sheegaya ashahaadatu qabla alkufri waay marka markaasuu weliba wuxuu yidhi walwaawu laa turatibu waawda tartiib ma faa'iideynaysa marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay kayfa waa yaabe sidee baa yahdilaahu alle u hanuuninayaa qowman qolo qolada oo shahiduu ana rasuula xaqun qiray rasuulku inuu xaq yahay wa jaa-ahum lbayinaatu ay u timid wa kafaruu bad uma kafaruu bacda iimaanihim dabadeed marka iska gaaloobay waa yaab kuwaas say u hanuunayaan say alle u hanuuninayaa macno sidaas weeyaan marka ishkaalkaas marka sidaasuu ku baxaya zmkshri iyo makiy bnu abi aalib mushkilu icraabi qur'aanka iyo tafsiir weyn uu leeyahay makiy bnu abi aalib isagu wuxuu leeyahay washahiduudan waa macduufun calaa iimaanihim ayaa lagu cadfaa ayb iimaankaasna in kastoo isim uu yahay macno ficil baa ku jiro oo waxay ka dhigan tahay bacda an aamanuu oo kale ka dhignaanaysa macnuhu marka sidan buu noqonayaa kayfa sidee baa yahdi llaahu alla uu u hanuuninayaa qowman qolo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankoodii kadib gaaloobay oo iimaankii ku kufriyey washahiduu wa bacda an shahiduu ana arasuula xaqun iimaanihim taa lagu cadfayaa marka kafaruu bacda iimaanihim kafaruu bacda shahaadatihim ana rasuula xaqun macno labaad marka sidaas zamaqshari iyo maki bn abi aalibkaa wato marka ishkaal ma imaanayo meeshaas macno saddexaad waawga in laga dhiga waawulxaal ayb in laga dhigaba oo la yidhaha kayfa waa yaabay sideebaa yahdilaahu alla u hanuuninayaa qowman qolo qolada oo kafaruu kufriyeen bacda iimaanihim iimaankooda kadib walxaal qad shahiduu ayna soo qireen hore ay u qireen ana rasuula xaqun saddexdaas tafsiir baa marka ku jirta oo ishkaalka sidaasuu ku baxaya wa jaa-ahum uu u yimid albayinaatu xujooyinkii cadcadaana ay u imaadeen wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma aldaalimiina qowm dulmi falay yani aayaddu ma hanuunayaan lama dhihin laakiin dadka sidaas ah ee iyagoo xaq arkay ee yacnii iimaankii u bidhaamay rasuulkii xaqnimadiisii qiray xujooyin cadcad u imaadeen inay kufriyaan arrin culus waayo dadkaasi yacnii inay markaasi yacnii hanuunaan oy soo laabtaan waayaabay see kusoo hanuunayaan marka ayb leanna wax aan laga tegin bay ka tageen ayay ka tageen ayb zamankan markaad maqasho qof muslim ahaan jiray baa gaaloobay haddaad maqasho qofkaasi sida badan qanaaco oo ku qancay diinkaas kale maaha inay u gaaloobaan sida badan waxay u gaaloobaan marka aad magac yeelatid meelaha lagaa sheeg sheego xoogaa lacag ha lagu siiyo iyo waayo maahane kirishtaan maanta nin ku qancaayo male diin ahaan leanna iyagii baaba iskaga tegey kiniisadihii waa cidleeyeen waa ka tageen afar xaboo afrikaanoo madoobay ku dhaafaan lacagay ku siiyaan si aynan kiniisadu u dumin maalinka ciidoodu ay tahay ninka caddaanka uu imaanayaa halkaasay marka ugu rukuucayaan khalaas waana ka tegayaan isaga dana caddaankii danahooda adduunay haystaan nimankan baa marka kiniisadii lagu lugooyey si dadku ay u soo aadaan kiniisadana muustika iyo wax kastooy naftu jeceshahay baa la keenaya dadkii baa lagu soo jiidanayaa marka qanaaca inaynan jirin ay ku tusaysaan haddaad maqasho marka nin soomaaliya kirishtaan noqday nin soomaaliya wax kala qaatay iyo waxaad ogaataa un hunguri waa nin un soori qaaday qanaaco uu diinkaas diin ahaan ugu qanci karaa maba jiri karta leanna islaamka xaqnimadiisuna waa caddahay waxaasina wax baatila wa ayb sidaa darteed marka badankood sidaas waay macnuhu marka gaal ma noqonayo maaha nin adduunyo marka diinkiisii siista yaa ka liitana wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay ulaaئika jaزaؤhm ana عalayhim lacnaة اllahi wاlmalaaئikaةi wالnaasi aجmaciin ulaaئika kuwaadaas jaزaؤhum abaalmarkoodu ana عalayhim korkooda inay ahaanayso waay lacnaة اllahi ilaahay lacnadiisa wاlmalaaئikati malaa'igta lacnadeeda iyo wاnnaasi dadka aجmaciina dhammaantood lacnadooda inay ahaanayso abaalmarkoodu marka kaas ulaaئika kuwaadaas jaزaؤhum abaalmarintoodu ana calayhim jumladaana marka jazaa'uhumta khabar u noqonayso jazaa'uhumta iyo jumladan dambena ulaaikadaasay khabar u noqonayaan ulaa'ika kuwaadaas jazaa'uhum abaalmarintoodu ana calayhim korkoodu inay tahay waaye lacnat allaahi yacni ana lacnat allaahi alla lacnadiisa naxariistiisaoo laga fogaada calayhim korkooda inay tahay waay wlmalaaikati malaaigta lacnadeeda wanaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaantood khaalidiina xaalay yihiin kuwii waarayo fiiha fi lacnati lacnadaas kuwa ku waaraya xaalay yihiin laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum mana ahan iyaga yundaruuna kuwa loo suganaayo ma aha ila aladiina kuwii maahane taabuu ilaahay usoo laabtay oo towbad keenay min bacdi dalika kaagaas kadib riddadaas iyo gaalnimadaa ay ku dhaceen kadib kuwii ka towbad keenay maahane wa aslaxuu hagaajiyey waxay fasaadiyeen fa ina allaaha alleh gafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan qoladaasaa marka laga reebay iyaga marka ibnu kaiir wuxuu yidhi wahada min lufihi wa birihi wahada min luطfihi wa birihi wa ra'fatihi wa raxmatihi wa caa'idatihi calaa khalqihi ana man taaba ilayhi taaba calayhi arrintan marka ilaahay turiddiisa iyo ixsaankiisii way iyo naxariistiisa iyo soo noqoshada uu khalqigiisa kusoo noqonayo ayb ninkii alla u towbad keenana ilaahay waa kusoo noqonayaa oo waa ka towbad aqbalaya ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma sdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum ddaalluun ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankooda kadib uma markaa dabadeed isdaaduu kororsaday siyaadsaday kufran gaalnimo ama lan tuqbala la aqbali maayo towbatuhum towbadooda la aqbali maayo wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu addaalluuna kuwa dhumay oo baadiyoobay aayaddan marka uma isdaaduu kufrantaas mafcuul in looga dhigo isdaaduudana waa suuragal kufranta in tamyiiz laga dhigo isdaaduuda in laga dhigo ficil qaasir oo laasima kufranna looga dhiga markaa tamyiiz tamyiizkaasna uu noqdo muxawal can ilfaacil oo macnuhu marka uu yahay uma zaada kufruhum aayadduna marka waxay tusaysaa kufrigu inuu ziyaadi karo ziyaadadaasna marka mar waxay yidhaahdaan yahuuddii nabi ciise ayay ku kufriyeen nebi moxamed baa yimid waa ku kufriyeen waa sii ziyaadsadeen kufri aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun iimaanku sida uu u ziyaadaa kufriguna u ziyaadaa ayb ibnu taymiyana baxdi buu arrintaas ka leeyahay kitaabu liimaani alkabiir ninkii marka gaal iska ah isaga markuu shay kale shay uu ku kufriyey mid kalea yimid waa ku kufriyey waa sii siyaadsaday amase waa gaaloobay haddana dhibuu ku darsaday waa gaal wuxuu ku darsaday gaalnimadii kuma gaabsanine diinkiina waa la dagaalama dadkii islaami lahaa ama diinkii xaggiisa soo aadi lahaana waa ku go-an yahay oo waa hortaagan yahay ayb lan tuqbala towbatuhum taas baa marka aayaddan u baahan in laag istaago meeshaasaa marka baxdi u baahan leanna laba wej ayay ixtimaalaysaa lan tuqbala towbatuhum in laga wado nimankani waa towbad keeneen mana laga aqbalin towbadooda haddii marka tafsiirku sidaa uu noqdo waa towbad keeneen towbadoodana lagama aqbalin qur-aankana waxaa ku jirto alle ninkii u towbad keenay inuu ka aqbalayo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ayb ila aladiina taabuudi hadda aan soo marnay marka hadday tahay towbadooda waa towbad keeneen lagamana aqbalin waxay u baahan tahay marka takhsiis in la geliyo waxa loo aqbali waayey towbadoodu maxay tahay ayb taasaa marka dhowr tafsiir ku jirtaayo xasanulbasri iyo qataada iyo mujaahid iyagu waxay leeyihiin xaaladda laga hadlaayo waxay tahay waqtulqarqara iimaanay la imaadeen waa kufriyeen siday gaalo u ahaayeen waxay gaadheen dhunyeeris naftii baa kalxamihii soo dhaaftay towbo male marka lan tuqbala towbatuhum marka macnaheedu sidaas waaye waxaa lagu khasisayaa waqtigaas tafsiir labaad lan tuqbala towbatuhum waxaa laga wadaa min aldunuubi alatii asaabuuhaa maca iqaamatihim cala alkufri bimuxammadin dembigii ay galeen loo dhaafi maayo iyagoo ku daa'im ah inay nebi moxamed ku kufriyaan tafsiirkaana abulcaaliye iyo ayaa wataan ayb tafsiir saddexaad waxay tahay towbadooda liannahaa towbatun gayru khaalisatin towbada ay la imaanayaan baan daacad ahayn ayb id hum murtaduuna maxaa yeelay iyagu diintii bay ka baxeen wacazamuu calaa idhaari towbati lisatri axwaalihim diintii waa ka baxeen towbay muujinayaan xaalkooday ku qarinayaan marka gaalnimada hoos ugu jirto wa fii damaa'irihim lkufru xabadkooda iyo qalbigoodana gaalnimaa ka buuxdo towbadaa la aqbali maayo way taas laakiin taas yaa ogaa kara marka tafsiirkan ibnu cabbaas ee isaga u dhahayo lan tuqbala towbatuhu macnaheedu waxay tahay waa gaaloobeen qalbigana kufri bay ku haystaan towbaduna waa been waa isku qarinayaan damaa'irtooda iyo quluubtoodana kufri baa ku jiro yaa ogaa kara taas allah bis un baa ogaan kara innaga marka nooma taallo qof towbad keenay ma dhihi karno towbadaada been waayo lan tuqbala towbatuhu mana lagaa yeelayo oo ilaahayna ma aqbalaayo towbadaada ma la geli karo baabkaas laakiin mararka qaar waxaa dhici karto waa towbad keenay buu leeyahay afkiisii marka waxbaa ka soo baxayo ficilkiisii iyo afkiisii ayaa waxay tusayaan towbadan inay been tahay markaasoo kale marka waa suuragal walow nashaau la araynaakahum falacarftahum bisimaahum walatacrifanahum fii laxni lqowl walatacrifanahum fii laxni lqowl aqwaasha iyo afcaasha ayaa lagu garan karaa haddii marka taas aan la helin shibaa laga dhahay dayib waana meesha culummada laftooda isku haystaanoo zanda towbatu zindiiq say noqone aimada qaarkood waxay leeyihin zindiiqa towbadiisa ma la yeelayo leanna kufrigiisaaba kufri baatin ahaa baatinna annaga ma ogaan karno haddii uu markaa qalbigiisiiba uu yacnii warkan uu sheegayana inuu run yahay lama lama ogaan lama rumaysan karo qaar baa marka sidaa dhahayaan towbadiisana ma la aqbal ayay leeyihiin laakiin cid kasta oo sida daahirkaa towbad keentay daahirka waxaa lagu wadayaa inay towbad keeneen axkaamtaas muslimiintana la siinayaa iyaga iyo rabbigood waxay kala helaanay leeyihiin oo wa xisaabuhum cala allaahi waa marka waxisaabuhum cala allah tafsiirkaas marka ibnu cabbaasa isagana wato midkaas dayib tafsiir kale wuxuu leeyahay mujaahid baa wato ey maatuu cala alkufri kuwaan aan towbadooda la aqbalaynin waa kuwa gaalnimadii ku dhintay waay laakiin ninkii ka towbad keeno waa la aqbalaya intaasoo tafsiir marka waa wejka wejka koowaad oo ah inay towbad keeneen aan towbadooda la aqbalin wej labaadaa jira marka lan tuqbala towbatuhum lagu fasirayo oo ah an yakuuna almacnaa laa towbata lahum maba towbad keenin baa laga wadaa ey laa towbata lahum fatuqbal towbaba maleba si loo aqbalo maxaaba la aqbalaa maba towbad keenin fanafa alqabuula aqbalitaankiibuu anfiyey waalmuraadu nafyu towbati towba oo dhanba ma jirtaa loo jeedaa laakiin qabuulkii baa la cabiray oo nafyigii laga cabiray wahada calaa baabi calaa laaxibin laa yuhtadaa bimanaarihi ay laa manaarata lahu fayuhtadaa saasay ka dhigan tahay middan dambe marka waxaa u iishay ibnu caiya ayib tafsiirkan dambe u isaga u leexday ayib marka qofku isaga ma dhihi karo intuu qof towbad keenay kuwaasi ama qofkaasi towbadiisa la aqbali maayo waa arrin aada u culus dadka towbadooda ilaahay subxaanahu watacaala dadka uma xil saarin iyagee isagaa tawaab oo hadduu rabana aqbalaya hadduu rabana aan aqbalaynin laakiin qof bani aadama inuu dadkii ku tasarufo uu yidhaahdo qeybna waa laga aqbalaa towbada qeybta aniga ee necbanna laga aqbali maayo towbo isagu tasarufkaas ma leh ayb in aladiina kuwa markaa dadka qaar waxaa isaga daranta mararka qaar hebel qofkii waxaase waxaa sameeyo hadduu towbad keeno towbadiisa lama aqbalaayo lama aqbalaayo waxaa laga wadaa wixii ku waajibay kama dhacayaan laakiin beynahu wa beyna rabbihi lama aqbalaayo maaha macnaha maalan marka laga hadlaya rasuulka qofka caayo kale hadduu intuu nebigii caayo uu gaaloobay islaamkiibuu kusoo laabtay waa towbad keenay in badan oo a'immada ka mida waxay leeyihin ma ka dhacaayo qatliga dilki ka dhici maayo marka laa tuqbalu towbatuhu macnaha dilka ka dhici maayaa laga wadaa ee towbadan kaloo beynahu wa beyna rabbihi waa anfaca iyada ayb mararka qaar dad baa meeshaas marka si qaldan u fahmo oo waxay ka dhigayaan marka inaan towbo aakhira mid adduunya midna inuuna lahayn sidaana maahan haddaad saarimulmasluulka aad u akrisana waa fahmaysaa ayb lan tuqbala la aqbali maayo towbatuhum towbadooda kuwaasi wa ulaa'ika kuwaada hum iyagu addaalluuna kuwa dhumayo ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wamaatuu dhintay walxaal hum iyaga oo kufaarun gaalo ah dhinteen falan yuqbala la aqbali maayo min axadihim midkood laga aqbali maayo mil-u lardi dhulka muggiis dahaban dahaba walow iftadaa haba isku furto bihi kaas dahabkaa dhulka muggiis ah haba isku furto ulaa'ika kuwaadaas lahum cadaabun bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo wamaa lahum ma laha iyagu min naasiriina kuwa u hiliyo oo u gargaaro kuwanna waxaa weeyaan qolo gaalnimadii ku dhimatay iyagoo gaalo ah dhinteen alla wuxuu leeyahay falan yuqbala la aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi dhulka muggiisa laga aqbali maayo dahaban min dahabin ayb marka mil-u waa waa mug ayb lafdigan marka waana la taniyeeyaa waana la jamciyaa ayb mil-ul waxaa la yidhaahdaa mil-u lka'si mil-aahu ayb isaga marka yacni muggiisa saddex saddex muggiis intaba marka lafdi ku suurta gal ah ayb falan yuqbala la aqbali maayo min axadihim midkood mil-ul ardi dhulka muggiisa laga aqbali maayo dahaban dahaba walow iftadaa haba isku furto bihi kaas dhulkaa muggiisoo dahababa ha isku furto meeshan marka hadda xadiidkii bukhaari muslim ay warinayeen baa imaanaya oo nebiga sal ll ly slam uu yidhi yuqaalu lirajuli min ahli nnaari yowma alqiyaamati qofka ahlu naarka maalinta qiyaama waxaa la dhahayaa araayta bal ka waran low kaana laka maa cala alardi min shayin a kunta muftadiyan bihi dhulka korkiisa waxa ah oo dahab misku furan lahayd maanta cadaabkan miskaga furan lahayd qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu dhahayaa nacam haa fayaquulullaahu alla wuxuu dhahayaa qad aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min daalika wax ka fudud yacnii wax in la yidhaahdaa aynan mashaqo ku jirin qad qad akhadtu calayka fii dahri abiika aadam anlaa tushrika bii shay-an fa abayta ilaa an tushrika aabbaha aadam dhabarkiisan waxaan kaaga qaaday inaadan ii shariig yeelin dabadeedna waa diiday waana ii shariig yeeshay shirkiga bal fiiri caaqiba xumadiisa allihii ku abuuray ku irsaaqay ku barbaariyey ku nooleeyey ixsaankaagii iska lahabaad intaad ka tagto ayaad cid aan waxba kuu tarinoo waxba kuu samaynin baad marka wixii uu lahaa siinaysaa nin marka intaa laga waayey qiimuhu leeyahay maxay tahay rabbigii abuuray intaa usoo galay nin laga waayey cibaadadiisa u daa xaqiisa waxa uu leeyahay maxay tahay ninkaasna qiimaha uu yeelan karaase maxay tahay ilaahay marka nicmada uuna siiyey iimaanka inaan rabbi uga shukrina nicmadaasi dad badan aanan haysanin haddana innagii waxaa mushkilo aba iyaga inaan inay nala fiicnaadaan allah musta ulaa'ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun laxwinayo xanuujinaayo wamaa lahum uma sugnaanin kuwaasi min naasiriina kuwa u gargaaray wax u gargaaraya aakhiro uma sugnaanin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed